markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaara oo nuugu talagalnay in munaasabada ciidda aada nagula dabaaldegtaan dhegeystayaasheena kala jooga daafaha dunida waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo caashe ibraahim aadan caashe cud
ciid wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa barnaamij gaar oo aan ugu talagalnay in v o edu ay idinkula damaashaado munaasabadan ciidda carrafo caashi weliba waxaynu kala aadi doonnaa maanta norway awstri iyo weliba magaalada hargeysa iyo meelo kale ayaynu saa u damaashaadi doonnaa iyo weliba heeso kala duwanoo hola oo dhegaystayaasha raalligeliya inkastoo dood badan ay ku dhig jirto maanta maanta waa iido maanta waa iido meel kastaba dunyada muslimiinta joogto maalintooda weeye ciid mubaarak meel kastaba dunyada muslimiinta joogto maalintooda weeye ciid mubaarak
heesaha la soo qabtay ayaa isu jawaabaya marka dad badan waxaa laga yaabaa heeso badanoo meelo kala duwan ay ku maqli jireen maanta dadka oo wada qaadaya inay meesha u wada joogaan iyagiyo toosa marka waa damaashaadka ciidda ay intuba ka mid yihiin mar kale ciid wanaagsan ugu horrayntii ismaaciil oo aan u baaqo ubax daahir ismaaciil oo dadku ay u yaqaanaan ubax fahme waxay joogtaa magaalada hargeysa ubax ku soo dhowow barnaamijkan gaarka ah ee v o eda ugu tala gashay in ay kula damaashaado dhegaystayaasheeda aada iyo aad baad u mahadsantihiin waan ku dhowahay waa maalin ciideed waa maalin ay soo guteen intii ilaahay gaadhsiiyey waajibkoodii xajka annagana ilaahay hana gaadhsiiye aada iyo aad baan idin salaamaya waana ku dhowahay barnaamijka maasha allah haddaan kaa dhex galo caashay dee ubax sidoo kale koox dhallinyaro ah oo fanaanina oo soo kacay oo middo mid aanu ka dhicin ayay guddoomiyu too aasaas marka een, kooxda night stars waxaan filaya iyaga qudhoodana xilligan dee meelo kala duwanba iyaga qudhoodu een, xilliga ciidda dee dabaaldegiyo iyo xafladay qabanayaan waa dhalinyaro aan tababaray marka waa jiilba jiilo jiilba jiil buu bedelaayo markaan aan tababaro ee tiifiigii laga daawado ee dadkii bartaan waxay u banaynayaan fursadda qolada kale marka deetana kuwan kalan haddana barayaa dadkii saasay u socdaan waa jiil jiil waa night stars waa qaad iskuul oo kale waan gartay een, ubaxay dhinaca heesa haddaynu dhimaadno een, waxaa jira dee heeso badan baa laga marka bal caashaan horta dooqa koowaad u daynaya aniga waa dib baan u dhiganaya teeda labaadee ismaaciil wuxuu is leeyahay malaha een, mid ay caasha soo qabata maahana mid aad taas aad ku karbaashta soo qaba laakiin heesta ismaaciil madaad karbaashi kartid maaha haye haye haba ku fekerin Een, heesta heesta loof maran ubax fahmo loof maran muxuu loof maran isidaa heestaasi aad iiga dhegan tahay oo aadna ii gashay heesahaga horta loof maran waa mid dumarka loogu hiilinayo saa u jeceshahay na waa saasoo filay haye.
Eh, waa hiilka dumarka haye inamadii yaryara iyagoo aan laba caantaynba iskugu dhicin bu jacayl bay hayo ku odhanaya haye war horta lacag maleeba jacaylbaha kugu dhaceen markaa loof maran dee muxuu loof maran hayaa weeyaan ninkii ladan baa dunida xaggiisa oo leexday muxuu loof maran hayaa dee maxaaba idin sheega haddaan shilin ba haynin
Dee horta anigu ubaxay Macna saas hadal ka hadlaysa.
hadalka ambiil baan ka qaadan doonaa na jawaabteedaan raadsan doonaaye bal horta hees haddaad luuqdeeda nayaran maqashaysid
radio xilligan la socon radio xilligan la socon radio xilligan la socon labaatan jirka sashana laba jirka waa la mideeyey hortii laabtaan la kacay la hashaday ka waayayo candhuuftii dib baanu liqay libanta lagu dubkaa lacagtu waa allama huraan runta ninkii laganbaa dunida xagiis loo leexday muxuu loo maran haya hortii laabtan la kacay lahashaday ka waayayo candhuuftii dibbaanon liqay hortii laabtan la kacay lahashaday ka waayayo candhuuftii dibbaanon liqay libanta alla batarka lacagta waa alla mahora libanta alla batarka lacagta waa alla mahora ninkii ladanba dunida xagee soo leexday maxuu loof maranaya ninkii ladanba dunida xagee loo leexday maxuu loof maranaya ladiyo xiligan la socon ladiyo xiligan la socon ladiyo xiligan la socon lahaanshaha kin horana aadhaleha ka roon lahaanshaha kin horana Thank you
ismaaciil haddaan shilin bahayni ismaaciilinu ku dhaca ragaba maaha dee jawaabtiidaas isma isma qabanayso isma qabanayso waa waa waa waa horta waa intaadan qabanayso.
gabar iyo jacayl intaadan badahaas intaadan gelin horta badaha ka horeeya ka soo bax soo sidaas maaha haa waa say tahay horta sha- shaqayso oo bal ha lagu arka adigoo xataa dhun dee haba yaraatee laakiin waxbana ma hayo guriga hooyada waa kasoo baxay loofna jacaylna way hayaayo halkaasaan maanta wadwadaya isma qabtaan isma qabtaan waad la heshay Waa- waa hablaha loogu hiilinaya haa yaa yaa sameeyey heestani wuu la helay qofkii sameeyey hees aa heesta waxaa sameeyey abwaan macalaxanka waxa wadale abwaan cabdi xasan ducaale hillac dheeraa la yidhaahdaa marka waa abwaan aada iigu qaaliyoon aada u salaamayo waan gartay ubax fahm horta dabcan anugu heesta waan ka daba tegi doonaa een waxaan waxaan maqlay cumar shabeel laftigiisa heestaa ka jawaab marka anugu heesta cumar shabeel baan raadsan doonaa oo jawaabta waa inaan ka daba tagaa ninkii ladan baa xaggiisa loo leexday muxuu loof maranahaya ismaaciilo ereyadaas ma waxaad daba dhigtaa raadinaysaa maanigu waxaas waa cilaaqtan innaa lilah innaa lilah jawaabteedii oo weliba ku sar go-an baan hayaa haye oo la- Ya.
oo la leeyahay jacayl maran waxbuu sidaa dee anugu haddaanan jeeb ku sidan maxa- maana halkan iman lahaa adigio adigio ubax fahm ii heshiiye waad iska rarfanaysaa ismaaciilo Ba- ba- bal anigio cumar anigio cumar shabeel lah waxaan maqli jiray fallaare gilgilasho kaagama harto bal waay horta annagio cumar shabeel lah Ah.
la dhegeyso waay
luleey walayaab adduun luleey walayaab adduun luleey walayaab adduun midba liitoil daran midba ladaanun luqabin midba liitoil daran midba ladaanun luqabin canaha ruuxii lushee labintoodanan macaan labtiisa waxbaa ku jira canaha ruuxii lushee labintoodanan macaan labtiisa waxbaa ku jira lacagtu waa maalma qudha wixii aad ladaabatae
lacagtu waa maalma qudha wixii aad la daabatee gabdhaha laydhii baxdiyo lexada binta lusho nahoyaan lagu lugo gabdhaha laydhii baxdiyo lexada binta lusho nahoyaan lagu lugoy
waxaan filayaa ubaxay adig iyo caashaba in jawaab wanaagsan oo cumar shabeel halka ka bixiya weliba isoo furtay wuxuu jiri malaha dhiigga kaco wuxuu jiri wiilka yar malaha labada gabdhood way isugu tageen iyo luu raadi dee ma hadalba halka ka bannaan caashay Een, waxaan u malaynaya cumar shabel inuu kuu hiiliyey oo eh, een, dee horta marna een, ereygaasi dee kolley kuu odhan maayo maxaad sheeg kol hadduu een, aanu aanu kuu hiilinaynin oo uu leeyahay un xaqiiqdiisa isagu sheegaya xaqiiqdiisa lo macnaa dood laakiin loof maran Mm.
rag ragga ragga ragga sideedaba jacayl maran bay sidaa u sitaanay gabadh waloo lagu soo tabcay ba ay leeyihiin jacayl bay ahay ay ku khiyaamayaan marka la ogolaan maayo waa inaad shaqaysataa Markaasay- kaalin qaataa kadib jacayl kuhelaata markaasay weliba ku leeyihiin ubaxan kuu raaciye lacagta way iska imaan doontaa waa la heli doonaa haddaan haddaba la raadin oon la tacbin goormaa la raadinaya jacaylka baaba lagu mashquulaya mar haddii jacaylkii la galay afaarihiisii haye haye caasha haye dee maanta cid cid u Markay jiib dar- intay sarcaad kuu dhigayaan caash caashi dee maanta cid u jiibisee hesho maanta dee waaba waaba dhinacii kale caashay waxaan ku yidhi
gooska Meesha- dam- gooska dambe ka qoslaya ismaaciil meesha meesha haddaan jacayl oo lin lacagi oo limayso jacaylka ka horeeya jacaylka jacaylka waa li- waxaad doonaysaa jacayl la iibsaday caasha ismaaciil waayo horaa laga maahmaahay waxaa la yidhi Ee.
haddii fakrig uu albaabka ka soo galo jacaylka daaqaduu ka boodaa marka jacayl baa haya waa sida la Jacayl waa sheegaya boodin.
marka maalmo marka maalmo Jacayl bilaa- jacaylkii bilaa adduun xiisi iyo dunyaba.
xiisihii marka uu dhacu dhammaado lacagna aan lahayn waa la kala yaacaya ismaaciilo caashay warkaagaa dib baa loogu noqon haddaynu ubax daahir ismaaciil iyo weliba cumar shabeel intaas aynu kaga nimaadno aynu dhinaca iyo qaaradda yurub u kacno yaad inoo soo qabanay dhinacaas iyo qaaradda yurub ismaaciilow haddaan aadno barwaaqa sooranka dadku aadanaha o dhan baa iska jecel dalka norway ka war norway yaad inooga soo qabanay waxaan ka soo qabanaya fanaanad halkaa joogta oo dhegaystayaal badan oo barnaamijkan maanta ismaaciilow een ciiddaa dhegaysanaya dee doodun baad ina gelisee haye haye haye waataan dhegaystayaasha hore usii qadinay nasteexa indha ayaan soo qabanaya oo dalka norway joogta in barnaamijkan kusoo dhaweeyo ciid mubaarak ciidul caafiya walaal waa idinka qaaday dhammaan baxda v o a oo adigu aad ugu horreysid waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan iyo dhammaan muslimka ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan adduunka daafaheeda haye soomaalida waa kala baahday midba meel buu ku ciidaya adiga xagee ku ciidaysaa nasteexo anugu insha allah biidnillahi kariim waxaan ku ciidayaa magaalada eh, oslo waddanka norway laakiin dee scandinavianko dhan baad ka dhexaysaa adiga qudhaadu eh, waxaa layidhi maalinba meel baa lagaa casumay waxaa lagu leeyahay kaalin eh, sweden ka soo qadee denmark kaalin ka Horta- cashee
horta een, aan kuu sheegay waa runtaa oo been ma aha taasi laakiin waxa ugu macaan markaas ood la qaadatid ciidda maalinta ciidee weyn ee ilaahay sameeyey waxa ugu qurux badan inaad familkaaga iyo dadka ehelka ugu dhow inaad la qaadatid soo maha aad iyo aad aad iyo aad qurux iyo farxad gaaray leedahay iyo farxad ciidga ilmahaaga inaad la qaadatid marka anu maalinta ciidda badi waxaan la qaataa een, een, faamilkayga een, ilmahaygaan la qaataa een, si aan ana markaas farxa- farxadda iyaduna iyaguna ila wadaagaan ana aan markaa iyaga ula wadaago wixii xalfada waxaan ka dhigtaa dib marka insha allah maalintaas wiikendiga ku-xigaan leeyahay brogaraamo iyo shooyo laakiin maalinta ciidda ilmahayga gurigayga iyo asxaabteeda iyo faamilkaan la qaadanaya haddii ilaahay raalli ka dhigo waa caasha cabaaradan baa xaggaas diiro eegeysa nasteexo maxaad is leedahay maanta ka soo qabso horta horta nasteexo marka ugu horeysa adiga iyo inta kula ciidaysaba ciid mubaarag kula caam wa antum bikhayr sanadkan Walaal, walaal, iyo sidoo kale.
sanadkiisa ciido badan oo farxad le baan noo rajaynaya dhammaanteen Een, dhammaanteen insha allah mar haddii ciid la yidhi idaacadna aan nahay waad ka garan kartaa waxa aan annagu aadka ugu ciidno welibana dee heesahaaga iskuma jiraan hees baa labadayda baanu horta marka ugu horreysa baanu yidhi barota aynu ku bilowno gacantaan ku wadanaaba taas horaa usoo- horaa usoo qaadanay Weynayaa markaa Een, heestu waxa weeye axmed sakine wuu kaa dambayn doonaa hadda la soco marka jawaab badan buu bixin doonaa marka waxaa jecla heesta haddaana tumayninba horta aan ku bilaabaynaa barnaamijka intaa wax kaleba la eegin
heestaas een, insha allah horta heestaas waa heesta een, maxaan ku dhaha udubdhaxaadka oo ah heesahayga Een, runtii een, maxaa la yidhaahdaa waana heesaan anu aada u jeclahay dee jawaabteeduna wax masaki qaaday kana si aan kana sii jeclahay moogta haye marka heesta idin keliya ma jeclaan boqol la jeclahay Ha, Laakiin- ilan laakiin- ilan ilan ma- idinkaas ismaaciilo malaha markii ee, dhexmasaki uu iyadana uu soo qaaday mid iyada u dhiganta heestii laba qarax bay noqotay iyadoo kugu weyneed bay kuusii laba qaraxda horta een, way sii laba qaraxday laakiin heesta horta markeedii hore een, waxay ahayd hees talantaali ah oo waxaan isla qaadi lahayn abwaankii sameeyey heesta ama fanaankii een, cabdiraxmaan gaas oo heer u k aan isla qaadi lahayn marka een, ilaahay baa wuxuu qoray markii dambe inay dhowr sano anoo hayo oo dee isagiina uu waqti aan waqti weynay inaanu meel ku wada qaadno ama aan iskumar duubno ayaa markii dambe fasaxaan ani isagoo isla garanay inaan keligay maadaama aan duubay aan haddana keligay soo baxdo marka labadii bage way isleeyihiin waxa weeyaan waa heestii bagekeedii baan anigu qaado hore usoo baxday bagekii labaad oo wiilka ayaa markii dambena wax masaki soo qaaday marka een, jawaab bay ka noqotay laakiin marka hore talantaali bay ahayd heestu laakiin dee raggii aad ku talax tagtay salla cale een, markaad meesha yara eegsid yaa intaas maya ma de ragga ragga ragga ummadda siday u qaadatay waa kala labo een, de, walaalahayow haye een, waxaa loo qaatay heestii si kalaa laga dhigay moogtahay haye mae dhinaca arooskan ka hadlaya maagis inaad Aa, leedihiin dhinaca dee.
arooska inaad aad laakiin noogu aan talax laftir- tagteenna laftirkiina maagteen idinkaaba shaki geliyey hee waxaa labadiinu labadiinle bahasha dagaal yaroo xoogan baa dhexdiina ka socda dad badan dagaalka daga- dagaalka noo dhexeeya maba dhammaadaba wuxuu leeyahay se halkaasaad soo taagantihiin war haddaadan tumayn ama aadan tegayn een, wixii jeebka ragga ku jiro oo dhan baa intii laydiin daadiya haddana soo taagan tihiin marka dagaalkaas mar walbuu taagan yahay wuxuu kuleeyahay halkaad laabta ku taalla anna waan ka tirayaa dee anigu saki baan sugayaa dee seexi la socon saki baan sugayaa na khadka soo gelinaya Na- masha mala mar walba annaga idinka sidan la-aan qofka ku horreeyin baa ka xoog badan maogta meesha haddaad luuqdeedana yar maqashiisid xaadir walaal waxay leedahay heestu jacaylkan toosin jiray babababam taabaha lada aan ka jiray siniya cirib aan ku siday tan iyo waaga aada ogahid tabtaa arabay gaari waa wuxuu bugu tabanayaaye ana rabay gaari waa mhm, wuxuu bugu tabanayaa war haddaadan tumaynin tumaynin tumay ama aadan tegaynin tegaynin tegay war haddaadan tumaynin tumaynin tumay ama aadan tegaynin tegaynin tegay taswiir camal baad u taagantee matiirkii magaalada aad tahay matiirkii magaalada aad tahay jacaylkan toosin jiray tabahalada aan ka jiray kiciyo cirib aan ku siday taniyo waaga adoga dabdaarabaga arigo wuxuu tabanaya dabdaarabaga hariwa wuxuu tabanaya تصوير عمل أدتها قلتها ما تركي ما قلدها تاهي ما تركي ما قلدها تاهي ما تركي ما قلدها تاهي ما تركي ما قلدها تاهي والحق هذا التمهين التمهين أما هذا التقهين التقهين التقهين والحق هذا التمهين التمهين أما هذا التقهين التقهين التقهين تصير عمل أدتها قلتها ما تهركي ما قلدها تاعك ما تهركي ما قلدها تاعك ما تهركي ما قلدها تاعك ما تهركي ما قلدها تاعك jacaylkan jirin jiray jismiya khayr aan ku waday tashigu kaligii ahaa tarmeen waxa uu kala haalay taageeridii caashaqeen uu tagooga way jabise taageeridii caashaqii tagooga way jabise
aad baad u mahadsantaa nasteexo ismaaciilow haddii heestan axmed zaki toban axmed zakina hadday kuwo kale soo daba dhigaan haye halkaana sheekada ku dhan tahay dee barota iga warsigo marka dhegeystayaashu waxay soo eegayaan markaan sakina soo qabto maya qofkii halkaa ku joojiye Hee.
muxuu axmedse ka ogyahay dee xagga dambe sugaan leenahay bahashaa naga dhamaynina ani axmed saki waan ku heshiinay idinkuna waa inaad heshiisaan ya bal horta heesta markaa soo saaraan na seexay markaasaan heshiinaya Hee.
nagii caashi Ah, maya heesta anagu waan heshin waxaan ku heshinay kugu bar aragda imad ah barwaqaysta aragtida bud ah wiilashayda buseelaya eegmadahaaga heestaasaan ku heshinay yadaa wow En, nasteexoy gabagabadii innagoo joognaa oo aan kaga mahad celin waqtigaa qaaliga ah En, waxyaabaha kugu layaabka badan xilliyada ciidda aad intaad qurbaha joogtid maxaa ka mid ah waxaa igu yaab badnaa een, hooyo carruurtii la ciidaysa laakiin aabbihii isagoo magaalada jooga aan ballaaqoon uusan ogeyna ciid tahay in kalaba markaas taa- taasaa igu yaab badnayd maxaa helaa la yidhi dee hoo waxaan arkay hooyooyinka ilmihii la ciidaya oo ha- maalintii ciidda ka horreysay cuntadii iyo macmacaankii iyo dharkii ilmaha iyo dee gurigii daah bedel sariir bedel dee iyadii quruxdeeda cajiib aad yaabaysid markaan aragtid iyadoo maalintii ciidana hooyadii u keliya aad arkaysaa moogtahay markasta waxaad leedahay waxaan weydiiyey dhowr dumarba waxaan weydiiyey warheedha aawe ilmihii een, aabihiina aawe wallahi taleefonkuu naga qaban waayaa lagu leeyahay marka maba ogeyna ciid tahay ha marka ma- maalin bay igu dhacday anigu gabar baan xasuustaa saaxiibo nahay Een, carruurta aniyadun baa isla ciidsiin jirnay amba gruubkaas waan ka mid ahaye Een, maalintii dambaa waxaan is waxaan idhi dee anigu anigu me anigu waaba ogahayba dee anigu meel ma wada degan waddan kaluu degan yahay ilmahayga aabihii laakiin gabadha waxaan ku idhi magaaladuu la deganaa ma ogtahay haye markaasaan ku idhi een, walaal baan ku idhi een, aawi carruurtaada aabahood misan ciidaha iyo rabadaanka xaafadda afurka iyo ma soo doonta miyaa maxaa khaldan markaase waxay igu tiri walaalay magaalada buu nala degan yahay kowdhe laakiin taleefonkiisiba hawadu ka baxsan yahay ha marka iyada unba hadalkaa igu dhowr ber baa laga joogay ilaa deris baana waan isgaranaye ninkii baan arkay war iidii xaggaa jirtaan ku idhi walaalay iidii miyay dhacday kulaha maba xasuusta maalintaasna iid bay ahayd marka maxaa ay heluu leeyahay dee maba warba kama hayo Inay Waxay ciid ka tahay in tahay kaleba.
inuu ismoogsiinayo bay ka tahay ma dabeecad bay ka tahay ma waktigii iyo waayaha kala dilay ilaa hadda waataan jawaabteeda garan lahay laakiin way dhacday waxaan anigu aan u taagnaa bay ahayd salaamaad ilaahu anaan iid garan waayen wal horta caashay dee waa layska garan waaye qurbahan waad aragto maalintu inay ciid tahay iyo in kale aroortii dee innagoo lama iska soo- dareemayo, waa Ah, run.
saad isaga ordaysid been iska laakiin soo laabtaad ka galnaa.
og tahay ismaaciil soo ma La- laabto innagoo intaynu idaacadaha dhex joogno ee dalkii la hadlayno ee la ciidayno ee haddaad meelaha jasiiradaha iskaga noolaan lahayd caashay innaga laftigeena waa layna xasuusin lahaa ma la inay ciid tahay ma la ciida la dhihi laakiin lahaa caasha Ah.
caasha aan wax aan yar kuugu daree haye anu waxaan aaminsanahay hooyooyinka soomaaliyeed inay ka adkaysan yihiin aabbayaasha soo maaha carruurta sagaalka bilood ca- uurka lagu sido ha soo mas-uuliyad dheeriya maaha aad iyo aad naste Absolutely.
nasteex haddaan inta hore idinku diiday intaa dambe buu laydinla qaadan doonaaye aad baad umahadsantay ciid mubaarak baan kuleeyahay adig iyo caashaba ciid mubaarak baan idin leeyahay ciid mubaarak walaa idinkana sidoo kale aad baana idin salaamaya aad baad umahadsantay wakhtigaa qaaliga caashay horta wax badan baa laga yaabaa dhinaca hablaha inaad meelo badan aad soo helaysay cid dee nasteexindana dee waa tii yaa kugu yar tuurtay marka axmed zaki baan imika haatan khadka si toosa uga haya haye haddaadan tagayn ama aadan tumayn sidii tiirkii sidii sawir magaaladaa sidii sawirkaad u taagan tahay Oo, axmed saki axmed saki waa lagu dhameeyey waa iska galgalanaysaa mooyaane ha ha Meesha- waxa- waxa weeye meeshaas mataqaanaa warkaaga ma hadhin cashaay.
siday la tahay waxa weeye waxa weeye mataqaanaa cashaay ha
Een, runtii een, waxa dhacday een, waxa la yidhi een, ninku qofka haddaanu aarsan baa la yidhi soomaalidu uur habartiibu ku jiraa bay tirahdaa soomaalidu moogti haye marka adigu markii dambe waxoogaa waanu ka gelgelanay haddaanu raggii nahay haye marka waxaad Ma muuji- garat.
waxaad muujinaysa markaa inaad dhalato ood weli uur hooyooda ku jirin absolutely Ha- ha haye inaan weli inaan weli taaganahay haye marka had iyo jeer een, een, dadka ama dhalinta ama een, maalmihii ay heestaas soo baxday baa een, qaab kale imata ayay u turjumeen oo aan fiicnayn marka heesku waxay hayd uun hees aroos gabadh leh iitum oo haddaad jacaylkaagu uu dhab yahay dee waa hoteeladii inaad aroos waaweynaa dhigtaa.
hoteeladii waaweynaa iyo dee dhulkii la hoteeladii yaqaan waaweynaa waa iyo in dee xafladda waa haa.
laisugu soo baxaa markaana waxaan leeyahay markaan ku keenay yurubeen kusoo taariifiyeen ilaa kinada ku keenay ha waxaa kugu aroos tilaaba sore kugu soo kaxeeyey baa anu jawaabta aad baan uga helay Ay, waxaan hal- filayaa inay halkii hore ku qaboojin doonto marka marka wixii kharash ahaaba haddii lagu soo dhoofay maxaa tumis u haramiyaa dee bal bal ka warramay idinku bal gabadh dhan oo lagu soo tabcay oo la keenay oo waxaan ku yidhi ilaa kanada la keenay ha oo kale iitun maanta maxaa Wax- lagu wixii lagu bilaabo lagu soo way kiciyey.
qabtaa waxeediiba calaashaan Yeah.
waxeedi way qabtaaba marka soomaalida gabar la soo doono ee reerkii laga yaabo inay boqol halaadoo geela lahaayeen boqolkiiba aabaheed ama reerkeedii loo qumiyo Ah, gabadha markaa reerku maxay ku dhaqi jireen ah. Een, berigii hore dhaqankii hore iyo hadda caashay waan kala duwannahay waxa weeye waad ogtahay oo boqolkii halaad waxaa ka badan maanta marka gabadha la keeno ee wadankiisa laga soo qaado kanada ama maraykan ama yurub la keeno taasaa ka kharash badan dee kharashkii way qabtaaba waxeedi way isu qabtaaba dee labaatan caash labaatan kun iyo soddon kun baa lagu soo kaxinaya caashay waa saddex Ah, kadinoo waxeedi way geela qabtaa. boqol geela bay Waa dhaaftay s- marka waa sad- kun geelay rabtaa waa saddex kadinoo geela cidna ku ogeyn welibana ta ka sii daran Absolutely, Marka waa- absolutely.
waaya marka waxaa leedahay waa saddex boqol waa saddex boqoloo geela inanta qabtaa waxba ma hare waay waa la xisaabiyey waa hore bal biya axmed haddaad noogu yar luuqaysid een, heestaas waayahay waxay leedahay taariibitiyo soo qaxi taraagayadii ku siday markaanka taakuley ilaa toronto ku geeyey miyuu duunkii ku yidhi rag baan lagu taagsadaa haye hadduu duunkii ku yidhi haye rag baa lagu taagsadaa halka laabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire halka laabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire abaalan taray tuurtaa tahee matuwaan laga maarmin baa tahay matuwaan laga maarmin baa tahay
taariibtiyo soqaxi taraagiyadii ku siday markaanka taakuley ilaa toronto ku geeyey miyuu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa miyuu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa hadduu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa hadduu duunkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa halka daabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire halka daabta ku taallay ku taallay hadda waan ka tire ka tire abaalan taray tuurtaa tahee matu aan laga maarmin baa tahay matu aan laga maarmin baa tahay matu aan laga maarmin baa tahay matu aan laga maarmin baa tahay
caasha maxaan ku hadheen waxaan ka yaabanahay axmed zaki axmed zaki haba jooge sida siduu is- siduu ismaaciil u jiibinayaan ka hela heesta heesta way ku socotaa si kale oo ma garatide miyaad waalan tahay?
Aad bay u Rag badan dhaqaaqda.
ku socotaa.
maye dood badan baana dhex martay oo waxaa kaa sii horreysay ubax fahmo iyo cumar een, shabeel oo hees iyana isugu jawaabayay marka Waay.
maanta caashi waxay soo qabsanaysay heeso gaara waaye anna dee jawaabtun inaan baadi doonun bay noqonaysay dee waa waa waa difaac weerar marka iyo weerar mar- celin marka weeyaan.
waa weerar iyo weerar celin waad la heshay marka axmed waxaad ii sheegtaa een, heesta waxaa waxaa ku jirtaa haddii tuunkaagii uu ku tusay calaashaan mar haddii yurub ama wadamada reer galbeedka la yimaado dumarku waxay iska dhaadhiciyaan in raggu ay ay ka sidee doona adag yihiin inay ka adag yihiin dhacasaay hay sowdhe marka hadduu tuhumkii ku yidhi rag baa lagu taagsadaa macnihii haddii dee riwaayadii iyo noloshii maaragtay yurub ee qurbihii la yimid ay eh, been ku sheegtay dee aniguna waan kaa tegaya oo radio halkaad laabta ku taallay hadda waan ka tiray abaalaan taray tuurtaa tahee masu aan laga maarmin baa tahay marka marka intii halaadoo geelee la bixiyey sarrifnaa xaggee looga haray wixii lagu soo tabcoo dhan sootan iyadii baa la waayey maxaa halas I- mid sheegayaan iyadi iyo- iyadii oo raacde sallaa calee maxaa saddex boqol keenay macaliyadii waa israacee iyadii macalgeel waa laga wada samray ilaahu tacab Ah.
qasaar ha nugu ridan maqli jira bal dhinaca caashaqa waxaa jira hees cusub oo la yidhaha qadar oo axmed bal heestaas weli waxay si yaroo qabow oo musiigi yaroo aad bal heesta haddaad eh, inta a- a- aan- aynaan u gelin qisadeeda Een, waxay waxay odhanaysaa eh, qadar een, waxa weeyaan heeskan qadar waxay had iyo jeer dhibaatada asada ama dhibaatada inagu badan ee tahriibka waxaa dhacday wiil gabadh uu aada u jeclaa ayaa kasoo tahriibtay kadibna way dhimatay oo waxay ku dhimatay badii waan gartay marka heeskan een, waa qiso dhab ah taasaa loogu sameeyey marka wuxuu leeyahay haddii mawdka qori iyo baaruudda qaraxdiyo quwad lagu difaaco qiilo dayaa jiro qudhataan u bixin jire way ku qornayd halba ulahaa qaren goob tariib iyo badda kumaha qarqoorteed qaren goob tariib iyo badda kumaba qarqoorteed ha yeeshee qoraalkiyo qadarkiyo nasiibka wayoway kala qaada adiga
haddii mawdka qori iyo baaruudda qaraxdiyo uwad lagu difaaco qiilo dayaajiro ku dhataan u bixin jire way ku qornayd albowlaha qaren goob tariib iyo badda kumaha qarqoorte qaren goob tariib iyo badda kumaha qarqoorte ku dhataan u bixin jire ku qornayd albowlaha qaren goob tariib iyo badda kumaha qarqoorte qoraalkiyo qadarkiyo nasiibka way way kala qaada aniga
marka waa hees dareen gaara leh aada iyo aada dareen gaara lo igu leh inkastoona jeclaynan runta runtii halka ka sheego magaciisa waa aada bay u taabatay qofkii heeska lahaana insha allah hadda videogeediina waa soo wada hadii la yidhaahdo jilitaankeedii waxeedii o dhan ay dhamaystiran yihiin luuqdayba ka muuqata axmed oo heesta inay dareen gaara ay taabanayso marka absolutely Waa n waa runtii arrin aada iyo aad anigu markaan qaadayey wallaahi waan fiil garaynayay aad baan u fiil garaynayay waa heestii ugu horreeyay laxan kale aan anigu anigu aan sameeyey oo dareen aan ku keenay
waan gartay annaga qudhaydaaba aad u dareenay aad baad u mahadsantahay axmed zaki wakhtiga wanaagsan aad nala qaadatay maantoo ah maalin weyn oo qiimo leh oo loo damba loo dabaaldegayo munaasabadda ee ciidda Masha Allah.
carafo wakhtigaas wanaagsan aadna siisayna waa kaaga mahad celinaynaa ciid mubaarag meesha joogtaba aad aad aad iyo aad baan idinku faraxsanahay aad iyo aad baan idin salaamayaa n fursadda qaaliga ee aad siiseen aniguna aad iyo aad waxaan soo koobi karaya maaha n waxaan mar kale salaamaya kaga faa'iidaysanaya dhammaan ummadda muslimiinta ummadda soomaaliyeed fanaaniinta n abwaanintayda oo aanan halkan ku koobi karaynin n magacyadooda n muusishanadayda kamaramaanadayda oo uu kamid yahay haas kamid yahay kamaramaanada dhammaan idinkana aad iyo aad baan idin salaamaya waxaan idinku leeyahay ciid mubaarak intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkan gaarka ah ee aan ugu talagalnay laanta afka soomaaliga ee v o e da inay kula dabaaldegto dhegaystayaasheeda faraha badan leh ee daafaha dunida ka dhegaysanaya ee u dabaaldegaya munaasabadan ciidda carrafo
maanta waa iido
maanta waa iido meel kastaba dunyada muslimiinta joogto maalintooda weeye iid mubaarak meel kastaba dunyada muslimiinta joogto maalintooda weeye iid mubaarak waa maalin khaylo mudnaaneedda siiyo lagu mahadiyaaye iid mubaarak waa maalin khaylo mudnaaneedda siiyo lagu mahadiyaaye iid mubaarak
mahuraan caruurteenna ma weladiyo ciyaarahooda xukuumada dhaashadeeno iid mubaarak mahuraan caruurteenna ma weladiyo ciyaarahooda xukuumada dhaashadeeno iid mubaarak Mubarak
maanta waa iido maanta waa iido dharka kiimida midab liyo munad wanaagsan lagu maqsudo laysku muujinaaye iid mubaarak dharka kiimidab midab liyo munad wanaagsan lagu maqsudo laysku muujinaaye iid mubaarak Waa maalin khayr oo mudnaane basiyo
barnaamijkaasi aan ugu talagalay ciidda waxaa wada jira halkan kaga soo jeedinayay caashe ibraahim aadan iyo ismaaciil farjar ciid mubaarag ayaan dhegeystaada leenahay meel kastoo aad joogtaan